degmada xarfo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay madarasada maxamedun rasuulullah oo lagu bara doono qur-aanka kariimka culuumta islaamka iyo culuumta maadiga munaasabada furitaanka waxaa kasoo qeyb galay maamulka degmada xarfo culamaa udiin waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh axmed maxamed cumar oo dhisay madarasada ayaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray dhismaha madarasada ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaalaa isugu keenkeena makaankan oo makaanada ilaahay jecel yahay ka mid ah ee makaanada ugu sharaf badan leannahu ilaahay wuxuu u jecel yahay meeshii ilaahay diintiisa lagu nooleeyo ama loo dhisa ilaahay diinteeda in lagu nooleeyo masjidka maxamedun rasuululahi waa kan madrasatu maxamedun rasuululaahina waa tan ayaduna oo aan hadda xarig jarayno madrasada iyo masjidku waa isku xidhan yihiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay noqdaan kuwii ilaahay diintiisa lagu nooleeyo oo cibaadada iyo tacliimtaba ay ku hirgasho marka maanta oo taariikhda bisha tobnaad labadeedii labada kun labaatan iyo saddexda ay tahay ayaan waxaan isugu nimid inaynu xarig jarro madrasatu maxamedun rasuulullah aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinhayaa kasoo qaybgalayaasha kasoo qayb galay madrasadan waxaa dhisay khayr allaha siiyo adeer cabdulaahi cali barre baa madrasadan dhisay oo maaragtay yani awal la ahaa dhisihii masjidka maxamedun rasuulullaahi isaguna ahaa awal hore ilaahay waxaan uga baryahaynaa miisaankiisa xasanaadka maalinta loogu baahi badan yahay inuu ilaahay ku weyneeyo ilaahay inuu raadli kaga ahaadaan uga baryahaynaa innagana wuu inoo dhisay inaynu diinta ku noolayno ku cibaadaysano ayuu inoogu dhisay mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha madarasada aad iyo aad iyo aad baan u bogaadinaynaa dhismaha masaajidka iyo madarasada insha allah ilaah iidankii waxaan rajaynaynaa ciddii dhistay oo sadaqaysatay ilaahay inuu ka aqbalo sadaqadaas ay sadaqaysteen miisaanka xasanaadka alla ugu daro madaariistaas iyo masaajiddaas ay dhiseenna ilaahay inuu jannada uga dhiso kuwan kuwa ka qurux badan oo ka waaweyn oo uga manaafacaad badan meeshay ka soo saareen dhaqaalaha lagu dhisayna mid ka khayr badan oo ka barako badan ilaahay ugu bedelo madaarista iyo goobaha waxbarashada bataa waa calaamad mataqaanaa waxbarasho oo ah dadkaasi inay mataqaanaa waxbaranayaan oo ay hore u soconayaan calaamad muujinaysa weeye waxaan mataqaanaa ilaahay uga baryaynaa inuu miisaankiisa xasanaadka u siyaadiyo cabdulaahi calibaro iyo dhammaan ciddii kaleo ka qayb qaadatay iyo maamulkii shaqadaas fuliyeba aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay ajar ha ka siiyo annaga ka maamul ahaan waxaan ku dari doonaa anaguna marwaxdo haddii loo baahdo laba marwaxdood oo kale ayaan ku darana hadii ilahan ka dhigo labada qayboodba hadii ilahan ka dhigo waxaan aada ugu bogaadinayaa dhammaan wadoonada iyo mataqaanaa culummada iyo dadka degmada oo runtii aada ugu istaagay ka shaqaynta horumarka degmada meel kasta oo ay soo kordho iskuul iyo mataqaanaa iyo digsi qur-aan iyo madaraso iyo masaajid soo kordho waa calaamad muujinaya in bulshadaasi hore u socoto ay mataqaanaa wax baranayaan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay ayaa mahad shukri leh runtii waxaan odhan karnaa waa maalin farxadeed oo maadaama aanu nahay dad muslima halkan aanu taagannahay ay tahay hadameelaha adduunka ugu qaalisan oo ay tahay meeshii kalaamka ilaahay lagu baranayey oo ugu horreeya masaajidkii lagu cabaadaysanayey oo masjidu maxamedun rasuulullah iyo madarasadii oo sidii oo kale ayadana oo dee runtii meelaha muhiimka ah oo runtii la rabo dadka muslimkaa inay iska kaalmaystaan ah waxaan leennahay intii ka soo qayb qaadatay oo ugu horreeyo oo adeer cabdulaahi cali barre baaraka allah fiikum baan leennahay adeer ilaahay ha ku barakeeyo miisaanka xasanaadka allah kuu saaro ilaahay idankiisa caafimaad sariican allah kugu siiyo xanuunkaa laguu sheegaya ilahay waxaan kuu weydiinayna inuu caafimaad kugu siiyo madarasada maxamedun rasuulullah ee laga hirgeliyey dhismaheeda degmada xarfo ayaa kaalin weyn ka qaadan doonta barashada culumta islaamka iyo culumta maadiga